إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada warka duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee gobolka baay askari ilaalo u ah guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa toogtayey askari ka tirsan sirdoonka ehelada dadkii uu mareykanku ku duqeeyey deegaanka bisiqcadda ee gobolka baay ayaa faahfaahin ka bixiyey dhibaatada soo gaartay xildhibaan booqday dhaawacyada askartii ku waxyeelooday weerarkii kuliyadda jaalisiyaad ayaa dowladda federaalk ugu baaqay inay dibadda u qaado askarta aan dalka wax looga qaban karin waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ka hadlay dhibaatada ay ciidamada xabashidu ku hayaan degmooyinka ay ka haystaan gobolka mucaaradka maamulka puntland ayaa kasoo horjeestay tallaabo uu maamulkaas qaaday oo ah in wax kabedel lagu sameeyo dastuurkooda tirakoobka khasaaraha dabkii suuqa jigjiga ayaa lagu soo gudbiyey xisaabta xabashida itoobiya من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sideeda muxaram sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay gudaha magaalada baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee walaayadii islaamiga ah ee baay ayaa waxa ay maanta weerar ku qaadeen isbaaro askarta koonfur galbeed u taalay xaafada suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo weerarkaasi waxaa ka dhashay khasaaro iyadoona la xaqiijiyay inay ku dhinteen laba askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxayna mujaahidiintu sidoo kale weerarkaasi kusoo furteen laba qori oo ak fordisaban ah iyo boosashkooda weerarkani ka dhacay magaalada baydhabo maanta wuxuu imaanayaa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ay weerar kamiin ah ugu dhigeen duleedka magaalada waajid ee gobolka bakool ciidamo xabashi etoobiyaan ah halkaasina waxay ku dileen ku dhowaad toban askari oo xabashi ah khaniimona way ka furteen sidoo kale weeraradan waxay imaanayaan iyadoo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ay weeraro isugu jira duqeyn iyo kuwa toosa ku qaadeen fariisimayaal kala duwan oo askarta koonfur galbeed kuwa dowladda federaalka xabashida etoobiya iyo sidoo kale ciidanka uganda ay ku leeyihiin fariisimo kala duwan oo ku yaala gobolada baay iyo shabeellaha hoose askari ilaalo uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa toogtay askari ka tirsan sirdoonka maxamed muudey ayaa faahfaahinaya ilaalada guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ku toogtay si bareer ah askari ka tirsan sirdoonka askarigaa la dilay iyo midka wax dilay ayaa waxaa soo kala dhex galay muran sida ay sheegayaan saraakiisha dowladda federaalka waxaana ugu dambeyntii dhacday tuugashada ilaalada madaale ayaa dilka kadib goobta isaga dhaqaaqay iyada oo meydka loo qaaday dhanka xarunta sirdoonka ee loo yaqaano habarqadiijo askarta dowladda federaalka ayaa dhexdooda ku dagaalamaya muqdisho iyaga oo sidoo kale dhibaateeya dadka shacabka ah iskana dilaa marka ay ka waayaan lacagaha baadda ah mahadsanid muudey ehelada dadkii uu mareykanku ku duqeeyay deegaanka bisaqcad ee gobolka baay ayaa faahfaahin ka bixiyay dhibaatada soo gaartay mahad cubayd ayaa faahfaahinaya qaar ka mida ehelada dadkii lagu dilay duqayntii bisiqcadda iyo kuwii ku dhaawacmay oo ay ka mid tahay haweeney waayeel ah ayaa la hadlay warbaahinta ayagoo ka waramay dhibaatada loo geystay waxay caddeeyeen in duqaynta ay ku waayeen dad iyo dunyo intaba islamarkaana ay beegsatay ceelbiyood xoolo laga waraabinayey ugu horeyn hooyada waayeelka ah oo lagu magacaabo saruuro moxamed ibraahim kana mid ah dadka duqaynta ku dhawacmay ayaa ka sheekaynaysa sida ay duqayntu ugu dhacday iyo dhibaatada ka soo gaartay ana saruur maxamed ibraahim ali ere isga digow geega may ii dhiyay ilaahay qamar shay anu geega may ii dhiyay ana oo iday isku roogo bal an isku jiraano iyo diyaaro ii gubti xaafaday waa xaafaday la ii duqeey malagay magalnama malagayna magalnay ani dhalay miilanii duqayti inta niinkaridi inta niinkaridi habadooga iyo haganti unna aragaasay habadooga iyo haganti eeryaamadiyo i uunjo anakala soohi wala aragu waayo gaaladaas may ka haba aree ilaahay kafuur rahiima ini ilaahay dhulgariirka rida ini ilaahay daa-unka rida ini ilaahay noo tartiira iyo ka haba aree ilaahay kafuur rahiima ini ilaahay wali amar ee allaha allahan edeega allaha ka rida yaan ka haba aree sidoo kale qaar ka mid a ehelada dadka duqaynta lagu xasuuqay ayaa ka hadlay dhibaatada loo geystay waxayna sheegeen in lix qof looga dilay toban kalena ay ku dhaawacmeen ee dadka iyo fadaayeenba ma walba ma weydiinay una leebna weydiiyaayen dad shacab eh leeb weydiiyaayen taas waa un ogolaadanoo adduunkun iska la ruugow ma eh ee in sheege haddii iyo dawladda iska sheegayeen ata wal un ogolaadan ma eh taas dad hoolo waraabsadow eel matoor ruuga koonhayna lamanhayna la dogay la dogay irin la dogay gaal la dogay la beertiska jira la mayl araw saahad dhagowgla araw dhacdada una geega niidhiidi ee deegaanka buurakab oo bisigada-e geega dhacdada u niidhiidi may ka mid ee gaalada oo kufaarta-e iyo diyaaraha nii weerarti dad maata-e dantiyo dhaqasho-e hoolo iska daagsadayaan shacab-e iyanoo leeyen marka lix qof ragdaka reebeen tumikuu qof dhaawaanoo iyin hoolo aragdeeda walimiile ka dhamadan oo ceelka korshay waraabsadaayan hoolo waraabsadaayan lay ka baabiyeen marka gaalo geega intaasanii suubidi habeenkii xalay ayay ahayd markii suldaanka beesha degta deegaanka ay duqayntu ka dhacday uu sheegay in aadan madoobe uu ka hadlay ciidankii lagu laayay kuliyadda loo yaqaan jaalasiyaad islamarkaana uusan soo hadal qaadin dadkii marasta ahaa ee uu maraykanku ku xasuuqay deegaanka bisiqcadda ee hoostaga buurakaba xildhibaan booqday dhaawacyada askartii ku waxyeelooda ee weerarkii kuuliyada jaalisiyaad ayaa dowladda federaalk ugu baaqay inay dibadda u qaado askarta aan dalka wax looga qaban karin warkaas waxaa faahfaahinaya haashim afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa aada isku soo tarayay xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee ka hadlaya weerarkii nafurnimada ahaa ee ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad kadib muddo lix iyo toban saacadood ah oo ay aamusanaayeen markii la qarin waayey khasaaraha baaxadda leh xildhibaan cabdulaahi carab oo ka mid a baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay jiraan dhaawacyo ay xaaladoodu halis tahay oo ay shaaci doonaan dhakhaatiirta kuwaas oo aan dalka waxba looga qaba karin una baahan in loo qaado dibadda waxaa kale oo aan fariin u diraynaa xukuumadda waxaa jira dhaawacyo ay suuragal tahay inaan waddanka waxba looga qaban karin in ayagana sidii dibadda loogu qaadi lahay aad loogu dadaalo sidaas waxaa yidhi maxamed carab oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka aan fariin u faraynaa xukuumadda waxaa jira dhaawacyo ay suurtagal tahay inaan waddanka wax looga qaban karin in ayagana sidii dibadda loo geyn lahaa aada looga dadaalo ayadoo ay soo bixi doonto afar laad sac kadib dhaawacyada halista ah qaybta halkan wax looga qaban karo iyo qaybta u baahan daaweyn dheeri ah oo dibadda u baahan arrintaasna waxaa weeye fariintaasna xukuumadda waa gaarsiinaynaa waxaan uga tacsiyanaynaa inaan isaga tacsiyanaynaa wixii dhacay dowladda federaalka ayaa sheegtay inay xirxirtay saraakiishii ka howlgelaysay jaalasiyaad maadaama ay ku dhinteen askar aad u tiro badan waxaana dadka qaar ay sheegayaan in xariga saraakiisha oo u muuqdo mid lagu dejinayo carada xildhibaano iyo odayaal u doodaya askartaas kuna eedaynaya dowladda federaalka inay dayacday ammaankooda waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ka hadlay dhibaatada ay ciidamada xabashida ku hayaan degmooyinka ay gobolka ka haystaan maxamed daayar cali suw ayaa faahfaahinaya sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo waraysi siiyey warbaahinta andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa ka warbixiyey dagaal khasaaro sababay oo shalay ciidamada xabashida itoobiya lagula eegtay degmada waajid xilli ciidamada itoobiya ay ilaala ka hayeen diyaarad sahay u waday xabashida ku go'doonsan waajid oo ka tirsan gobolka bakool sheekh cuhmaan ayaa ugu horeyn faahfaahiyey khasaaraha guud ee dagaalka ku gaaray ciidamada xabashida itoobiya khasaaro waa jiraa bashari iyo maadi labadaba waa jiraan xagga maarata bashariga amba khasaaraha dhimashada iyo dhaawac waa jiraan khaniimana waa jirtaa inta hadda maaragtay walaaluhu ay dul istaageen oo cadowga etoobiyaanka eh, laga dilay waa sideed inay iska kororto ama siyaadadna waa laga yaabaa marka khasaarana waa jiraa oo sida maaragtay baktigooda qaar ka mid ah internetyada maaragtay lasoo dhigay waxna oo ay qaateen dhaawac badan waa jiraa hub oo maaragtay khanaa'im aan waa jiraan waxa uu ka warbixiyey xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku hoos nool degmooyinka bakool ka tirsan ee xooga ku haysato dowladda etoobiya Eh, sida la ogyahay cadowga eh, wilaayada islaamiga bakool goobaha amaakinta uu haysto waxaa ka mid ah xudur oo magaalo madaxdii gobolka ah iyo waajid iyo ceelberde saddexdaas degmo ayuu haystaa sida la ogyahay haddee muddo badanna waa ay joogaan marka xaaladda ka jirtana waa xaalad runtii aada ciriiri u ah xagga maaragtay dadka muslimiinta markii la dhaho gumaysi ayay ku jiraan shacabka meesha jooga dhib iyo dil iyo boob iyo dhac iyo kufsi intaba waa lagu hayaa marka waa meel runtii maarata nolosheeda aada u liidato waaye cadowgan hadee muslimiinta markii horeba duulaan iyo gumaysi bay ugu imaadeen gumaysigii iyo hadgudubkii iyo boobkii hantiyadeed iyo kufsigii iyo dhacii waa xadith walaa xaraja waaye wax laga sheekeyn kara maaha dhibaatada meesha ka jirto weliga bakool oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu dambayntii u mahad celiyey qabaa'ilada wilaayada ku nool kuwaas oo naf iyo maal ku bixinaya halganka jihaadiga ah ee ka socda giiga soomaaliya awalan waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala oo guushaan maanta na siiyey Een, cadowga allah subxaanahu watacaalana ku xasuuqay een, camaliyadan oo kamiinka ahayd kadib waxaan u mahad celinaynaa bacd allahi subxaanahu watacaala walaalaha muha- mujaahidiinta ah ee runtii naftooda u xuray in maaragtay difaaca diinta islaamka ee cadowga allahna maaragtay dhegta dhiiga u daray jasaakum allahu khayra jazaa baan leenahay Ee, shuhadadoodana ilaahi ha ka aqbalo intii maaragtay noolna allah subxaanahu watacaala ha sugo saraakiisha iyo ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan gobolka bakool ayaa wax la yaab leh waxaa ku noqday sida ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ugu dhiiran yihiin in cadowgooda ay ku beegsadaan meel kasta oo gabaad ay ka dhiganayaan howlgalka fariidka ah ee shalay dhacay ayaa sabay dhimashada sideed askari oo ka tirsan ciidanka etoobiya waxaana ciidanka etoobiya ay ka carareen midadka ah oo qaarkood uu baahiyey kanaalka ah wararka alkataa'ib al-akhbaariya mucaaradka maamulka puntland ayaa kasoo horjeestay tallaabo uu maamulkaasi qaaday oo ah in wax kabedel lagu sameeyo dastuurkooda maxamed ciise ayaa ka waramaya mucaaradka maamulka puntland ayaa kasoo horjeestay tallaabo uu maamulkaas qaaday oo ah in wax kabedel lagu sameeyo dastuurkooda ay samaysteen si uu muddo kordhin u helo ninka hogaamiya maamulkaas xildhibaanada ayaa meel mariyey in la furo dastuurka maamulka puntland islamarkaana doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisi ay yihiin kuwo qof iyo cod ah xasan shire abgaal oo ka tirsan siyaasiyiinta sida weyn u macaaradsan deni sidoo kalena soo noqday wasiirkii hore ee maaliyadda ee puntland ayaa sheegay in arrinkaasi aan la aqbali karin sidoo kale wuxuu sheegay in xildhibaanada lacag loogu dhex qaybiyey xaruntooda isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu sheegay in damaca deni uu yahay wax lagu qoslo waa wax lagu qoslo waa wax dadka caqliga u saaxiibka u ahi ay u arkaaneen siciid iyo damciisa marka laga reebo waxaan suurtagal ahayn sidaad la socotaan saaka toddoba qodob bay waxay dhaheen waa furnay waad moogtihiinoo maalintii hore oo siciid iyo golihiisa xukuumaddu ay ka hadlayeen waxay ka hadleen qodobka afartan iyo lix keliya inay furayaan saaka waxay dhaheen toddoba qodob baan furnay toddobada qodob ay fureen in siciid uu rabo muddo kororsi saaka waxyaabaha kaleo ugubka waxaa ka mid ahaa in golaha dhexdiisa lacag lagu bixiyo oo baarlamaanka lacagta saaka loogu qaybiyo golaha dhexdiisa warqadaanay gacanta u taagaan khilaafka ka dhex jira maamulka puntland iyo mucaaradkiisa ayaa cirka isku sii shareeraya dhowaan ayayna ahayd markii garoowe ay ku wada dagaalameen tirakoobka khasaarihii dabkii suuqii jigjiga ayaa waxaa lagu soo gudbiyey xisaabta xabashida etoobiya maxamed amiin ayaa warkaas inooga waramaya
guddi loo xil saaray inay soo tirakoobaan khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay suuqa magaalada jigjiga ayaa soo saaray warbixin ku socota dadka soomaaliyeed si ay ugu gurmadaan walaalahood waxaasi la yaab leh in qiimeynta khasaaraha aanan lagu sheegin lacagta soomaaliga ama mid ay garanayaan dadka sida doolarka oo hadda adduunka uga caansan balse waxaa lagu soo gudbiyey lacagta birta etoobiya guddiga ayaa sheegay in suuqa jigjiga ay ku baaba'day lacag gaaraysa hal bilyan iyo shan boqol soddon iyo lix milyan oo birta etoobiya ah dadka soomaaliyeed intooda badanna ma garan karaan lacagta etoobiya mana suuraysan karaan qiimo ahaan waxa uu tirakoobkaasi ka yahay lacagta shilinka soomaaliga ama sidoo kale kuwa qalaad ee aadka loo yaqaano qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ka falceliyey habka ay tirakoobka u soo gudbiyeen guddiga waxayna qaarkood ku tilmaameen inaanan suuqa laga dhigin mid xabashi ka gubtay oo soomaali qaaraan loogu aruurinayo haruuse waxa uu leeyahay aad baan ula yaabay markaan arkay sheekadan anigu waxaan aad uga naxsanaa suuqa jigjiga musiibadii ku dhacday markaan arkay qoraal la leeyahay waxaa lasoo tirakoobay lacagta waan danaynayay inaan ogaado khasaaraha gaaray dadkayga wixii aan ka geysan karana aan ka geysto balse waxaan arkay wax aanan fahmi karin tirakoobkiina waxaa lagu soo jaangooyey lacagta birta etoobiya waa yaabe ma shacab etoobiya ayaa gurmad laga rabaa mise shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi ninkaasi sidoo kale gabar lagu magacaabo maryan daahir waxa ay leedahay alla markii hore af soomaali ayay kusoo gudbiyeen tirakoobka hordhaca ah hadda ma abey axmed ayaa lasoo hadlay oo yidhi lacagta birta etoobiya ha loo bedelo walle qaab kasta ayaa etoobiyaanimadana loogu soo celcelinayaa reer jigjigow iska dulqaata nimanka dhaqankiina ku ciyaaraya ayay tidhi gabadhaasi cabdinuur waxa uu leeyahay wax laga xumaado weeye aniga wallaahi ma fahmin inta ay la eg tahay hantida ka burburtay wallaahi maxaa naga galay birta etoobiya guddiga waxaan leeyahay dib iskugu laabta soomaalidana u soo gudbiya xisaab ay fahmi karaan iskana daaya dabadhilifnimada arrimahan oo kale lama siyaasadeeyo eh waa in dadka soomaaliyeed ay dhaqaale ku tabarucaan saas waa inaad u fahantaan ayuu leeyahay si kastaba ha ahaatee suuqa magaalada jigjiga ayaa gebi ahaanba basbeelay ibraahim dheere oo ka mid ah xisbiyada xabashida ka hoos shaqeeya ayaa dhowaan magaalada nairobi ka sheegay in dadka soomaaliyeed ee dhulkaasi aan loo ogoleen in qofka uu yeesho lacag ka badan shan kun oo dollar hantida dhowaan gubatayna ay tahay wixii ay haysteen ummadda ku nool dhulka hawdh iyo galbeed mahadsanid maxamed amiin warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa